markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan horumarka caqabadaha iyo hufnaanta hanaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka ee soomaaliya waxaa muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti waaad meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga labaatan sano kadib marka la eego hanaanka lagu soo qulayo baarlamaanka soomaaliya maxaa horumar laga gaaray marka loo eego baarlamaankii jabuuti ee labada kun soomaaliya xilligan waxaa ka socota doorasho kowdii nofembarna waxaa bilaabatay doorashada aqalka hoose iyadoo si weyn loo duray doorashadai aqalka sare dhowaan ka dhacday xarumaha maamulada iyo gobolka banaadir barnaamijkan waxaa si gaar ugu eegi doonaa marka loo eego daruufihii kala duwanaa ee hanaanka lagu soo xulaya hadda maxaa horumar la gaaray maxayse taa caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudboon in la helo hufnaan doorasho oo lagu soo qolo baarlamaanka soomaaliya barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya hafayeenka guddiga doorashada soomaaliya ambasador axmed aadan dagaal safiino oo ah hafayeenka guddiga doorashada soomaaliya barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya doctor xasan sheekh cali nuur oo ah qabiil ka faallooda siyaasadda soomaaliya gaar ahaana si dhow arrintan kale guurka ula socday marka loo eego sanadihii ugu dambeeyey gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyed cusmaan muxudiin shaatax oo asagu si weyn arinta la xiriirta hanaanka doorashada soomaaliya walaac ay kaga muujiyeen maalmihii lasoo dhaafana si adag uga hadlaya warbaahinta si dhowna arrintan ula socday xuseen macalin maxamuud oo laga soo bilaabo doorashadii embagaati labadii kun iyo afartii ilaa hadda xog ogaal u ahaa marka loo eego doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo kuwii ka dhacay dalka dibadiisa gaar ahaan embagaati jabuuti iyo labadii doorasho ee ugu dambeysay muqdisho ka dhacday dhammaantiin aada baad umahadsantihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku bilaabo ambasador safiina guddiga doorashada soomaaliya doorashadii aqalka saraa soo dhammaata marka laga reebo laba kursi oo weli maqan aqalka hoosaa bilaabatay bal xaggee wax marayaan sidee ku socdaan bismi illaahi raxmaan iraxiim master okay aada iyo aad baad u salaaman tahay waxaan kaaga mahad celinayaa runtii aqoon-yahanada runtii iiga cilmi badan doorashadu hannaankay soo martay intii soomaaliya jirtay barnaamijka martidayula ah waa idin soo dhameynaya dhammaantiinba runtii sidaad ka warhaysaan waxa gabagaba ah doorashadii aqalka sare oo laba kursi oo keliyata ay ka dhiman yihiin sidoo kale waxaa bilowa doorashadii aqalka hoose laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xildhibaan ayaa la dooranaya haddii ilaaha idhaahdo ayaamaha soo socda labadii ugu horreeyey kowdii bishan ayay dhaceen alxamdulilahi rabbilcaalamiin si qurux badan ayaynu ugu soo dhammaatay doorashadii labada xubnood oo ahaa erge isku muxua laba kursi oo isku sidkan oo hal erge ay wada dooranayso ayay ahaayeen iminka tobanka bisha haddii ilaaha idhaahdo waxa si rasmiya dhammaan maamul goboleedood dhammaan maamul goboleedad oo dhan uga bilaamaysa doorashada aqalka hoose dhammaantoodba siday imika ballan qaadeen mas-uuliyiinta halkaa ku sugan iyo guddiyadayada doorashada ee dhammaan maamul goboleedada meel fiican baan inoo maraysaa waxaan rajaynayaa jadwalkii aanu qabanay ee ku ekaa labaatanka noofembar haddii ay wax dhaafaan inay wakhti yar ay dhaafi doonto haddii ilaha idhaahdo
gudoomiye shaata doorashadii aqalka sare iyo midda bilaabatay hadda uu sheegay afayeenku maxaa idiin muuqda adinka
baqaadir aada u mahadsan tahay marka koowaad waxaan salaamaa axsaabta igula jirto doodan runtii doorashada golaha shacabka iyo guud ahaanba doorashooyinka dalka muddo ayay soo jiitamayeen colaysyo badan iyo khilaafyo badan oo siyaasadeed oo hareereyay darteed iyo is-aamin darro u dhexaysa mas-uuliyiinta ayaa waxaa sababtay inay doorashadu muddo dheer ay qaadato dadku iyagoo intaa ku sabray oo intaa sugayay haddana markaad fiiriso sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka waa mid aada loogu xumaado maxaa yeelay wax ay kaga duwaneed habeenaatee ma jirin qaabkii ay ku bilaabatay doorashadii aqalka sare waxaa la filaya doorashooyinka inay naqdaan doorashooyin daafuran oo runtii la aqbali karo waxa kasoo bixi karo waan ogsoonnahay doorashada doorasho dastuuri ah maaha laakiin haddana waxaa loo sameeyey heshiis siyaasadeed in lagu fuliyo doorashada kaa oo runtii u ogolaanaya dadku inay tartamaan aniga waxaa dhibsanay runtii qaabkii wax ku bilowdeen oo ah qaab aada u xiran runtiina fursad badan aana siin dadkii musharixiinta ahaa qaabkii ay ku bilowdeen oo ah ergooyinkii oo aanan caddeen dadkii la dooranayo tartanka ku jiray oo aan la garanay qaarkood siyaabihii maxaa kala jeedaa la garanay waxaa loo jeedaa marka for example waxaan usoo qaadanaynaa dadka tartamayay qaar gabdho ku jiray wejigooda xirnaa lama garana ergooyinka naftirkooda ergooyin hadda lasoo bandhigay oo lasoo gudbiyay liiskoodii oo la garanayo habeenaagtay ma aysan ahayn marka arrimahaas oo dhan markaa fiirisid xoogaa waxaa waxaad leedahay dadkii horejada ay ka qabeen inay doorashada u noqoto fursad ay kaga gudbaan caqabadaha jira oo ku helaan dowladda cusub oo sii qaado tallaabooyinkii lagu habbaano ayaa meeshii mugdi gala basal xasan doorashadii aqalka saarna waad ka hadasha dabcan golihii shaabkaa bilaabatay labadii kursi ugu horeysay sida wax ku bilowdeen say kula muuqataa
bismillahi raxmaan raxiim marka waxaan salaamaya saaxiibaday oo safirka ugu horeeyay guddoomiyaha iyo agaasimaha xarunta cilmibaarista ee hiiraan dabcan siyaasadda soomaaliya markaan ka hadlayno saddex meelood ayaa culeys ka imaanaya dhinac wuxuu ka imaanayaa dhinaca bulshada dhinacna wuxuu ka imaanayaa dhinaca siyaasiyiinta ama ciddii markaas hogaanka dalka haysa dhinacna wuxuu ka imaanayaa siyaasadda laftigeedu ka imaanayaa sababtoo dhinaca bulshada uga imaanaya waxay tahay bulshadii waa mare waa bulsho beelaysan isla markaasna aan aqoon lahayn dhinaca oo kaleeto uu hogaanka uga imaanayana haddii hogaanka markaas jooga laftigiisu aanu ama karti lahayn ama aanu rabitaan siyaasadeed lahayn wax badanaa halaabaa intaas waxaa dheeri ah siyaasadda laftigeeda ayaa marka laga shaqaynaya waxaa ah arrin aada u adag oo u baahan karti dheeriya iyo aqoon intaasina soomaaliya hadda kama jiran marka haddii ay xaaladdu ay saas ay tahay marka markasta siyaasadda soomaaliya waxaan ka filan karnaa marka kuf ku fara badan aan ka filan karnaa what i mean here doorasho oo sax ah oo clean ah oo nadiif ah oo free and fair election ah oo hufan oo nadiifa soomaaliya kama dhacayso soomaaliya waxaa ka dhici karta oo keliya doorasho oo ku jiro kuf kuf fara badan iyo khaladaad ay ku jiraan laakiin waa doorasho dadba laakiin sida ku bilowdeen khaladaadka asoo ku jira khaladaadaa jira I'm going to justify the errors you know marka khaladaadka iyagoo jira laakiin waxaa la rabaa in laga fikiro outcomeka meesha ay ku dhammaanayso natiijada soo baxayso inay noqoto mid leesla aqbalo oo khaladaadkan hadda dhacay ama dhacay waa inaysan noqon khaladaad dhaawici doona hadhowto natiijada in la aqbalo marka cabsida jirta waa taas laakiin khaladaadaa jira waxyaaba jira duruuftaa keentay bulshadaa keentay siyaasaddaa keentay maamulka duulnimadaa keenay waxyaabahaas dhibaatooyina waa dhacaya waana in laga fikiro keliya in lagu sameeyo improvement xuseen laga soo bilaabo imbrigati doorashadii aad joogtay iyo ilaa haddoo joogtood xoogaalutood ka shaqaynaysay maxaa horumar laga gaara markaad fiiriso hanaanka xulashadii dhawaan ka dhacday meelaha qaar aqalka sare aada loogu eedeeyey iyo midda golaha shacabka bilaabatayba maxaa kuga muuqanaysa rajadu intay la egta
waa mahadsantihiin sidoo kaleeto waxaan la wadaagayaa akhyaarta kulankan dooda ah oo bulshada aan la wadaagayno dareenkeenna iyo sidoo kalena aan abiilkeenna iyo fikirkeenna aan ugu soo jeedinayno wixii hadda dhacay in aysan wax qurxan ahayn laakiin laga qurxin karo aniga ilaa imbagathi ayaan xoogagaa lahaa oo arrimaha qaabka doorashada iyo dadka doorashada ka qaybgalaya intaba wax badan ayay horta doorashadan uga duwan tahay doorashooyinka horeo dhan waxay uga duwan tahay doorashooyinka horeo dhan imbagathi for example waxaa isayay ururo kooxa kala duwan kuwa hub haysta iyo kuwaanan hub haysan oon israbin ayaa doorashada ka qayb galayay balse akhirka markii shir ka qayb galayay doorashadii laakiin markii la gaaray waxaa jira spirit oo laysla ogolaaday oo dadku wada aqbalsanaayeen oo maxsuulkii soo baxay ka dhigayay mid legitimate ah siduu u dhaqmay kadib markii la doortay waa taariikhda gaar u sheegaysa sidoo kaleeto laba kun iyo sagaalkii labo qeyb oo dagaal ka dhexeeyey ku heshiiyey laba baarlamaan ayaa la isku daray spiritku sidoo kaleeto aada u sarreeyey labiiyo tobankii spiritkiisu weliba level kalu gaaray maadaama markii ugu horreyso dalka lagu qabtay ahayd israbitaanka iyo sixteenkii cilado fara badan uu lahaa laakiin maaragtay siyaasiyiinta qaabka hadda aada maaragtay loo kala tagsan yahay ma jirin tan marka xaalad xaaladihii ka duwan su-aashaadu waxay ahayd horumar ma la sameeyey yacni nasiib daro shan doorasho kadib aniga waxaan qabaa mid u liidatay inaan joogno waxaana keenaya waxay tahay de meesha lagu furay doorashadu waxay dhammaad u tahay xukun jiray maxsuulkii awooddii dowladeed heerka u gaarsiiyey ayay tusaale u tahay marka meel aada u liidataa lagu furay oo ilaa gacanka hadal la gaaray dib ilaahay nooga soo celiyey markii fursadda labaad aan helnay sanadkii dhibka ka dhacay waa saaxiibadayaa ka hadlay
markaaa leedahay wax weyn oo horumar lama gaarin ha iyadoo marka aan islahayn sanadkii waa lagu cibro qaatay oo xoogaa iftiin yar uu kasoo baxay hirshabeelle iyo somaliland oo laislahaa arrintaasaad wax bedeli doonto labada kursiyo hadda lagu furay runtii soomaalida qalbijab weyn iyo dhawaaq weyn ayaa kasoo aad baa noqday umaqsan tahay ambator safina labadan kursi mid kamid a guddiga doorashada ee khilaafaadka dabcan ee federaalka guddigiina qayb kamid a ayaa hakiyey laakiin walaacan faraha badan oo bulshadu muujinaysa aqalkiisa laga soo bartay miyaadan cilmi ka qaadanin aysan tababar idin noqon
bismi illaahi raxmaani raxiim cabdiqaadirow eh, adig iyo bulshada soomaaliyeed iyo runtii akhyaarta kale ee dooda ay nagala qeyb qaadanaysaa waxaa aada looga hadlay labadaa kursi iyo ergadii muxuu ahaye af xidhka xidhnayd ama afdaboolka xidhnayd runtii saad ka warhaysid eh, dowladdeena soomaaliya waxay amnigooda ay qaaday ay madaxa u ridatay boqol iyo labaatan xubnood oo ah guddiyada doorashada dadka codka bixinaya waa boqol waa toddobiyo labaatan kun iyo jarjar soomaaliya may damaanad qaadin inay xubnahaas ay ammaankooda ay taam yeelayso waxaa dalka ka jira amni daro saad ka warhaysid caasimadda magaalada muqdisho in joogno een, ma sugna amnigeeda boqolkiiba boqol sidaa daraaddeed waxaa ergooyinka soo gaaraya mar walba tahdiid ama muxuu ahayey ukoodin in naftooda cabsigelin naftooda in laga jaray hadday doorashada ka qayb galaan runtii dadka naftooda soo huray ee codka bixinaya siday amnigooda ku sugayaan markay doorashada ka baxaan siday naftooda ku ilaalinayaan runtii way u madax bannaan yihin annagoo ka guddi ahaan annagoo la tashanayna guddiga amniga ee muxuu ahay guddiga doorashada heer federaal waxaanu weydiinay af xidhka af dabool xidhka loogu talagalay covid 19ka in eh, muxuu ahaye annagoo farayna gu- in dhammaan xubnaha ergada ee codkooda bixinaya inay afkooda daboolaan si xanuunka cudurka covid 19 looga badbaado waxay raacsadeen markaa amnigooda laftiisa inuu ku sugan yahay oo ilaahay raxmad baa usoo diray uu yahay Een, annagu runtii kama hor istaagi karno oo kamaanaan hor istaagin laakiin ambasadore gabadha musharaxadee tartamaysay rabta inay baarlamaan soomaal ka qayb gasho golihii shacabka codkeeda he- ee ee dalbatay miyay ahayd inay ugu yaraan dadkuna arkaan wajooda sahe sakhaafadda ay dadku odanayba tusa- ergada ka imaad musharaxiinta afka daboosha maxay ahayd Ee, runtii annaga inantaas iyo dhammaan afartii murashaxba ee, sharaf iyo karaamay naga mudan yihiin Een, murashaxa waxaa looga baahan yahay inuu qaatay tallaalkii covid 19 haddii uu tallaalkii covid 19 qaatay afdaboolka uu iska dayn karaa laakiin haddii aanu qaadan tallaalkii covid 19 afka ma daboolan karo Een, afka ma furi kara waa inu daboosha inantu waxay xidhnayd afdabool madow oo cabaayadeeda u eg dad badan baana ka hadlayay oo aada u rabay wejiga inanta inay arkaan inantu ergadii codka siinaysay ee xaqa u lahayd ee codka weydiisanaysay way weydiisatay Ee, bulshada soomaaliyeedna xaq waxay ugu laakiin leedahay wajeeda lama arkay Ee, bulshada soomaaliyeed waxay xaq u leedahay ee, markay inantaasu soo baxdo hadday iyadu istusaysa iyo hadday niqaam ku joogaysaba inay baarlamankeeda ka mid ahaato laakiin already de waaba laga guulaystay oo kumay soo bixin Ee, wejigeedana dee, shareecadeena islaamkaaba dastuurkeena ku qoran tahay inay number kow tahay Ee, dadka qaar baa aaminsan ee, inuu weji daboolku yahay waajib Ee, sh- shaaficiyada in inagu u badan lahayna waa sunnayna aaminsan haddii qofku ka tagay haddii kaleba marka inantaas marka waad runtii- difaacaysaa in in wejiga la hartay oo gabadha wejiga hartay aad baa u difaacaysaa inantaasu waxay xidhneyd eh, muxuu ahay maski madow bay xidhneyd afdabool madow bay xidhneyd eh, waxaanay noo sheegtay inaanay qaadan talaalkii covid 19 ka markii laga codsaday inay wejiga furto gudoomiye sheekh
anuu ixtiraamayo safiirka hadalkiisa haddana waxaa moodaa horta adduunka meel lagu yiri dadka covid talaalka qaato afka ha furtaa maba jirto mar kastaba afxirashada waa waajib oo meelaha covid 19 laga sheego tan kale een, markaad fiiriso qaabka doorashada u dhacday hadda waxaan filaynay ergada lasoo gudbiyey habraaci todobiy labaatankii may waxaa ku qornaa in ay caddeynayaan markii ergada lasoo gudbiyey verification ay ku sameynayaan guddiga doorashooyinka inay sax yihiin ergadan oo qabiilka uu leeyahay kadibna ay soo bandhigayaan doorashada ka hor guddiga wax ay la soo wadaageen dadka bulshada soomaaliyeed ama dadka habeerata ma jirin in ergadii ay caddeeyeen broseskaas ay marsiiyeen kadibna ergada hadda ay tahay ergo sax ah wax dooran karto tan kale oo ah afxirashada runtii haddii anaga waxaa hadda kul waleyno ma ah labadan kursi keliya waxaan kul waleynaa saa haddii wax ku socdaan iyadoo markeeda horeba doorashadii ay ahayd doorasho aanan dastuuri ahayn dadkuna ay aaminsanaayeen in xaalad loogu gudbo haddii tii xaaladda loogu gudbayo ee sidaan ku naqd ay ku bilawda sidaan kusii socoto runtii dadku dowladnimadu ay ka qalbi jabayaan dowladnimada soomaaliyana waa dowlad dhismaheeda hadda socdo oo aan dhammaystirnayn oo u baahan in la dhammaystiro kalsoonida shacabkana markasta waa muhiim in dowladdu ay hesho si dowladda dhismaheedii uu hore u socdo marka haddii saan doorashadan saan ku socoto kuu dambana jidkan ay maraan natiijada kasoo bixi doonta ma naqon doonto doorasho dowlad kusoo laabana bal walaacaad qabtaan noo sheegi doontaa barsoore aqalka sare si weyn baad walaac loo muujin laakiin golaha shacabka sidee looga fursan karaa in in in wax u eg maaragta malkhiy siyaasadeed waxaad ugu yeerteen siyaasiyiintiina inaysan imaanin oo doorasho hufan oo lagu tartamo oo dadku isaga dhow yihiin golaha shacabka sidee looga baaqsan karaa wixii aqalka sare ka dhacay mar kale waxaan ku celinaa siyaasadda marka laga hadlayo laba iskuol ama laba meelaa loo laba laba wajaa looga hadlaa siyaasadda ah sida fiican ama sida sida habboon iyo sida ay tahay ani waxaan ka mid ahaa dadka siyaasadda uga hadla sida ay tahay sida fiican oo what out to be taas soomaaliya ma gaarin waxaan aqbalsanahay siyaasadda soomaaliya inay kuf kuf iyo wax isdibmarin iyo khaladaad ay ku jiraan laakiin sida haday xuseinna uu sheegay guddoomiyuhuna uu sheegay maxsuulka ama outcomeka meeshay ku dhammaanayso waa inay hesho legitimacy legitimacy waxaa la dhahaa sharciyadu keliya kuma filna codka iyo la dhiibo iyo hebelaa intaas hele iyo hebelaa intaas laga hela maaha waa dareenka dadka waa inay ha waa inay dadku ay aqbalaan waxa socda inay yihiin wax suurtagal ah oo dowladnimadii kori kara oo horay u soco kara marka marka haddii laakiin dadka sida uu sheegay xuseen ama uu guddoomiye uu sheegay ay setback ama niyad jab uu jiro si kasta oo aad xataa wixii aad u samaysid haddii dadku aysan aaminsanayn inay wuxu saxan yihiin markaa sharciyada heli maayaan therefore waxaan rabnaa marka laakiin dadka wax la weydiin maaya waxa macaamilay waa siyaasiyiin doorasho qabanayo aragti dadweyne meesha ma taalo iyadoo waa kuu sheegno waxaan ku dhahnay anagoo intaan ka tabar yar ayaa waxaa lasoo qaban jiray dadkuna ay aqbali jireen wuxuu hadday dhacaan in la aqbalo tusaale ahaan twenty sixteen seventeen qof kastoo soomaali ogyahay in wax qaldanaayeen oo un hadda wax berfecta inaysan dhicin waa la ogyahay laakiin haddana markii soomaaliya shantii madaxweyne iyo madaxweynihii federaalka iyo saddex boqoloo xildhibaan iyo adduunyadu intay igoo isla socdo tageen teenda ku taalla afisoni oo lais wada ogol yahay a waxaa kasoo baxa natiijo markaasaa soomaaliya xafladaysay macnaha waxay ku macnaha dadkuna way ogyihiin inuu khaladaad jira waa la ogyahay laakiin maxsuulka waxaa la dhaho yacni outcome-ka marka waxaan raadinaynaa aniga nafsadeena markaan siyaasadda analyst garaynayno lama rabo inaan noqono too idealistic sida fiicnaaleed sida fiicneed la arki maayo siyaasadda soomaaliya ma gaarin ee ayadoo oo khaladaad dhacayo khaladaadkaas waa inay noqdaan khaladaad aan loo dhimanayn aad baa madsanta xuseen dhaliilahan faraha badan iyo doodaha waaweyn marka laga yimaado sidee looga waaqsan karaa in in wixii dhac way dhaca laakiin wax hadda ka dambeeyo guddiga doorasho iyo hufnaantiisa iyo doorashadii aqalka hoose inay maxaa loo baahan yahay xalku xaguu naga jiraa de xalku wuxuu naga jiraa hawsha dadka loo idmaday oo ammaanada oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madax dowlad goboleedyada la shaqaynayay in arrinta bilowga hadda dhacay in aysan aqbalin kama wado kama wado natiijada inay diidaan laakiin inay yidhaahdaan saan maaragtay dadka soomaalida ah uma cuntamayso annagana waa ku wada eegoobaynaa sidii loo sixi lahaa in dib loo eego wixii meeshaas tusaale laga qaato labadaas kursi wixii ka dhacay laba guddiyada oo saaxiibkan ambassadorka nagala joogana iyagana in ay noqdaan as critical as possible oo aysan waxba duugduugin because mas-uuliyadaas saaran shacabkii soomaaliyeed ayaa ammaano u dhiibtay dabcan siduu professorku leeyahay cid wax perfecta raadinaysa ma jirto laakiin wax cuntamaya ayaa la rabaa meeshaas ayaa xalku ku jiraa in dadka mas-uuliyadda saaran tahay waxaan kusoo gabagabaynayaa haddii natiijadu xumaato oo aqbalaada dadka ay yacni hoos u dhacdo waxaan aaminsanahay in ay fursad siinayso kooxaha soomaaliya dowladnimadeeda diidan inay yidhaahdaan waxaan idiin sheegaynay sooma dhicin iyagu dooday dhiibtaan doodo badanaa maaragtay dadka lagu maran habaabinaya ay dhiintaan laakiin ficilkaanu doodoodii ayuu xoojinayaa oo ah dadka siyaasadda soomaaliya maamulaya oo hadda nagala joogo ambasadorka iyo ragga kaleetoo soo menshin gareeyay inay falaadayaan oo ay dowladnimo raadinaynin marka in dee arrintaas laga sii dogtoonaado oo aan shabaab loo jilcinin dadka soomaalida oo ready u nugul shabaabka inaanaan loo jilcin oo mas-uuliyaddeeda la qaato
guddoomiye markaad fiiriso shaatax walaacan aad qabtaan iyo baqdintan iyo doodahan adagoo oo miiska saaran xaggee ka imaanayaan ma waxaa jiro koox gaara tuumaysaan ma ma dowladda federaalka ma maamul xagge u ka socda culeyska weynanka badan horta runtii culeyska meelo badan ayuu ka socda oo hadda aniga meel gaar ah aan tilmaamaya ma jiro laakiin markaan fiirisid mabaadi ahaanba markii imbagaasi la joogay oo dowladda soomaaliya lasoo dhisayay waxaa lagu soo dhisay oo la go-aansaday in marka hore xoogga la saaro in la dhiso dowladda dhexe dowladda dhexena ay dhisto maamul goboleedyada maamul goboleedana ay dhisaan dowladaha hoose halkaa laga soo bilaabo dowladaha hoose inay doorashooyin sax ay ka bilaabdaan oo dowladnimada soomaaliya halkaas laga dhiso nasiib darra ma aysan dhicin waxay ku hakatay oo hadda muddo ay fadhisaa dowladnimadii soomaaliya dhismaheedii maamul goboleedyadii marka hadda laga reebo oo is leeyahay puntland oo aniga goobjoog usoo ahaa doorasho ka dhacday oo dowladaha hoose runtii waxaad dareemaysaa shacabka baahida ay u qabaan inay codkooda baxsadaan oo dowladnimo dad ay ku kalsoon yihiin ay doortaan ay ku qancaan waana halka ay ka dhalan karto kalsoonida iyo isku xirnaanta dowladda iyo shacabka nasiib darro ma qabsoomin meelo badan oo soomaaliya ka tirsan oo ay ka qabsoomi kartay oo aaminsanahay afarta sano u dambeysa haddii xoogga la saari lahaa ay ay runtii ay dhalan lahayd in dowladda ay xoogeysato meelo badanne ay dowladaha hoose ka dhismaan taa oo doorashadaas calaamad u noqon laheyd calaamad u noqon laheyd doorashadan hadda oo federaalka ah inay saxmato taa ayaa horta lagu dayan lahaa dareenka dadkuna ay aada usoo kici lahayn aaminaada la aaminaya dowladnimadan ay dhalan laheyd waa waxyaabaha aan isdhihi karo mabaadi ahaanba dhismaha dowladnimada ee soomaaliya ay ka dhineed haddii taa lagu dadaali lahaana maanta waa xoogeysan laheyd culeyskan aad arkayso yay dan ugu jirtaa haguu ka socdaa culeyskaan hadda culeyskaan hadda aan arkeyno qof ee dan ugu jirta ma leh laakiin dhibaatada jirta waxaa waaye ma ma ogo kan hadda u haysta inay dan ugu jirto berihee beriyoo dareema inaysan dan ugu jirin dhibaatada ugu weyn meesha ka jirta waxay tahay is-aamin darro ka jirto dadka hogaanka talada dalka hay ama laga sugaya doorashada inay hogaamiyaan is-aamin darro ka jirta ayaa saameyn ku leh qaabka hadda waxa u dhacayaan iyo nidaamdarada ee doorashada ay ku socota ama ku bilaabo ambasador safina markaad fiirisaan guddi madax bannaanati laakiin doodaa jira waaweyn oo dhahaya guddigu mar kasta saameyn waxaada kule siyaasiyiinta tusaalehaan habraa ayaa lasoo saaraa habraa ugu dambeeya cabdi khaashi iyo guulad soo saareen guddigiina waxaa ka aaminsantaha
bismi illaahi raxmaani raxiim runtii guddiga doorashooyinka iyo gudiyada heer federaal iyo kuwa maamul goboleedadaba waxaa soo magacaabay madaxweynayaasha maamul goboleedada iyo dowladda maxaa federaalka way magacaabeen ma laha gudiyada gudiyadu way madax banaayiin shaqadoodana way u madax banaayiin keliyata wada shaqeyn baa naga dhexaysa ra-iisul wasaaruhuna waa nagu korjoogteeya su-aasha intan iga jabaan ku weydiiyey dabcan muxuahaye habraac baa doorashada ay leeyahay habraacii doorashadii n c c ay muxuahaye soo saareen habraacaasaa ka doorashada guud ah ee lagu shaqeynayo marka midkan kaleo lasoo saaray wax adinkeeda quseyma dabcan waxaanu ka qabnaa dood baanu ka qabnaa habraacaas ay soo saareen somalilan waxay u le- waxay leedahay xildhibaanada eh, federaalka somalilan ku matalaya waxay leeyihiin habraac gooniya habraacaasuna qodob keliyatuu ahaa oo ah sheegaya inay erga wadaag ay leeyihiin inta kale dowladda ummadda soomaaliyeed bay kala qabaan Eh, sidoo kale habraac buu lahaa aqalkii sare marka qodobka ku jira een, eh, muxuu ahay, habraaca guud ee doorashada ee xusaya inay reer somalilan leeyihiin habraac u gaara taasuu ahaa ee golaha shacabka mu ahayn aqalka suruha ah ambasador waxaad ka shaqeynaysaan shaqo soomaaliya oo dhan sugayso mas-uuliyaddeedu adag tahay marka laga reebo qofka iimaankiisa marka laga reebo guddigiina doorashada ma la dhaariyo Eh, dabcan guddiga doorashada een, eh, waa doorasho dadban bay ka shaqeynayaan maaha doorashadii dalku lahaa Eh, guddigii doorashada qarankana maaha guddiga doorashada qaranka doorasho dadban baa ka shaqeynaysaa laakiin aan ku dhameeyo guddiga doorashada qarankaa guddiga dhaarsanaa doorashadiina waa laga duway doorashadii shacabku lahaayeen ee one man one vote ka ahaydna waa laga duway meel ay habraaca kaga taalo guddiga doorashada dhaar bay leeyihiinna ma jirto lamana dhaarin guddiyada doorashada Lama dhaarsanin.
ma dhaarsanaa waan gartay. Eh, waxaan rabaa inaan su-aashayda caadiga marka gudbo gudoomiye markaad fiiriso hafigeen ee culayska jira iyo xaaladda taagan gaar ahaan golaha shacabka ma waxaad sugaysaan shir la filayo ee madaxweynayaashu ay sameyn doonaan mase adinkaa doorashada hogaamin doona hadda ka dambeeya runtii madaxweynayaashu way shiraan mar walba eh, shaqadoodana iyagaa u madax bannaan siday u shirayaan iyo qaabkay u shirayaan Eh, marar badan eh, waxay ku shiraan qaabka suumka iyagoon isu imanin En, anagu iyaga sugi mayno eh, shaqada iyada waxaanu toos ula wadnaa gudiyada doorashooyinka maamul goboleedada laakiin maadaama kuwaasoo hoos yimaada madaxweynayaashu ku dhameeyo gudiyada doorashada heer maamul goboleed waxay hoos yimaadaan guddiga doorashada heer federaal ma hoos yimaadaan maamul goboleedka maamul goboleedku uu soo magacaabay iskama laha guddiga laakiin wada shaqayn baanu leenahay la-aantood ma dhaqaaqi karno maamul goboleedka la-aantii amnigii bay hayaan goobtii doorashadii loo asteeyey bay hayaan maamulkii gobolkay hayaan wada shaqayn baa naga dhexaysa wada tashi baanu leenahay wada shaqaynta iyaduna midkaayana keligii ma dhaqaaqi karo ma fahantay keligoodna doorasho ma qaban kara maamul goboleedku guddiga doorashaduna keligood doorasho ma qaban karaane mar walba gacmo wada jir bay wax ku qabtaan bulshada soomaaliyeed iyo beeluhuna runtii si fiican bay noola shaqaynayaan is-aaminaada aadka looga hadlay runtii soomaalidu dareenkoodu mar walba shaki baa ku jira oo ku badan Een, waxaan rajaynayaa doorashadun boqolkii- boqolkiiba sideetan haddayna jahdo inay guuleysanaysa ilaahay idankii insha allah akhyaarta kale asxaabteedaaba wax noo balana annagoo guuleysanay oo xildhibaano dalka daacadu aynay soo baxeen aan iskugu nimaadna haddii ilaahay rabo.
waan gartay Eh, xuseen awamela xuseen markaad fiiriso dooda golaha shacabka ma isleedahay way ka madax banaanaan doontaa sida uu sheegay hafayeenku siyaasadda isdiidan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda wallaahi dee dee, un prediction oo een, dhib badan saadaal dhib badan waaye sida ay u dhaqmi doonaan annaga un een, hadda saansaanta ayaan ka hadlaynay saansaantuna ma fiicna Een, waana een, marka haddii saansaantu sida hadda loo cabiray bilowga ay kusii socoto Een, dabcan anigu ma raja ma rajo weyni waxaan aada uga baqayaa in eh, maxsuulka ama dowladda ka dhalan doonta dowlad eh, aada u tabar daran oo qa- soomaalida iyo dadka taageero oo ajnabiga ahba ay ka qalbi jabaan oo noo horseeda in aan eh, calaamadihii ka dhacay kabuul bilo dhaweyd ka hor inay nagu dhacaan marka arrinta la dhayalsanayo oo kursi qof ku roorayo ama hebel hebel laga jeclaysanayo aniga waxaan qabaa in aanan dadka dalkan baylaha laga dhigin oo indhaha la furo marka ilama fiicna saadaasho laakiin eh, inaan saadaali waa ila dhib badan tahay Eh, sheeta habraacyadii lasoo saaray doorashada may iyo tii ka horeysaba eh, bulshada reedka door weynaad kula heedeen meelaha qaar talaad kula heedeen ergada saameyn kula heedeen Mm, hadda intee la eg tahay eh, xogtaad ka haysaan ama aad qayb ka tihiin doorashada
Een, waa mahadsan tahay een, cabdiqaadir horta een, bulshada rayidka markii ugu horeysay ee fursad u hesho in taladeeda la dhageysto waxay ahayd inta aanu soo bixin habraaci u dambeeyey toddobiyo labaatankii may talooyinka aan gudbinay oo qoraal ahaan aan ku gudbinay iyo shirka aan ku gudbinana oo aan kala shirnay guddiga ee, la yiraahdo test oo xafiiska prime ministerka runtii lama tixgelin talooyinkeenii inta badan lama tixgelin waxaana moodaa in aanan waxba laga soo qaadin taana aada horta nasiib daro u tahay oo hadda markaa fiiriso habraac u dambeytay baa tikmii soo baxay runtii aniga shaki badan aan ka qabaa inuu intii lagu shaqeeyo doorashada ay ku dhamaystirmi karto laakiin waxaan leeyahay sababtaas leeyahay sababtaan leeyahay waxay tahay habkii loo dejiyey habraacaas ayaa wuxuu yahay hab markaa madaxda u arkayeen inay ku qanacsan yihiin oo mid kastaba dhinacu ka fiirinayo looma heelin nidaamka doorashada in in la qanciyo waxaa loo heeliyey inay ku qancaan madaxdii go-aanka qaadanaysa taana waxaa waaye mar kastaba waa wax caadi oo baniaadamka inta badan ka dhaco wixii maanta kula fiican beri kulma fiicnaanayaan meelo badan ayay isagoo imaanayaan waxaa aada ugu maqan markaa fiirisid xeerarkii lagu ilaalinayay xadgudubyada baniaadanimada xilliga doorashada socoto hab yaraatee meele kaga xuseen kuma armarka anaga su-aashaarbaha waaye hadda door ma leedihin anaga doorka allen haddaa kuu sheega doorka hadda anaga allen waxa waaye door bulshada rayidku ay ku xaqiijinayso ee ku kontrooleyso habka wax u socdaan annaga oo markaa sameynay xoro la yira xorunta la socodka doorashooyinka oo aan fiirinayno qaabka ay doorashooyinku u dhacayaan laakiin marka aan fiirino qaabka wada shaqeynta maalinkaas halqaama mase ayaga anagaas halqaanay guddigan doorashada fursada ma siin guddi doorashada weli wadahada ayaa noo socdo isaan u wada shaqeyn lahayn oo hadda guddigii xelinta khilaafaadka aan la kulanay guddiga doorashada kulan hore waa dhacay kulan dab waa noo dhiman yahay still waan waxaan rabnaa inaan ku darno wixii anaga aan karaankeen ah oo aan ku biiri karno si doorashada sax u noqoto ayaan rabnaa laakiin waxaan rajeynayaa taa inaan guddiga doorashada iskala fahano guddiga doorashada sidoodaba adiga ma siday ku yimaadeen ma sida u shaqey karaan waan garan karnaa siday ku yimaadeen khilaaf siyaasadeed oo madaxda u dhexeeyo isjiijiiday ku yimaadeen oo mid kastaba isagu roonaanaya inta maray barsi soo mareen waa loo wada soconaa kama hadlaa sideeda ku yimaadeen laakiin siday ku shaqey karaan hadday soomaalinimo muujiyaan waxay la tahay inay wax sixi karaan
ugu dambeyn axmed shan doorasho kadib doorashadii ugu xumeeda dad qaarkood saadaalinaya sida uu xuseen sheegay marka loo fiiriyo khibradii laga bartay baarlamaankii jabuuti laba kun in dalkan uu baarlamaan la doorto bedelay ahayd welina tiibaa taagan guddi baa tihiin siyaasiyiin baa soo magacaabay oo madax bannaan tihiin laakiin daruufo aadi ku hayndhaaban ugu dambeyntii dadka soomaalidu waxay idinka filayaan oo ah rajada wanaagsan maxaad caagu sheegi kartaa xaggaaga ugu dambeyn bismi illaahi raxmaan raxiim adag iyo bulshada soomaaliyeedba walaal waxaan leeyahay aynu ilaahay ku kalsoonaano marka koobaad tafaalu bilkhayri tajiduubu nebigu yuri sal alla alay slam wanaagga iyo khayrka muhayniyeeya waad heli doontaane waxaan rajaynaynaa inay noqoto doorashadii ugu quruxda badnayd ugu hufsaneyd inay dhacdo haddii ilaah yidhaahdo inta hadhay biidnillah inta hore dhacdayna dadku waxay aada uga walacsanayeen doorashadii aqalka sare runtii doorashada aqalka sare baarlamaanka muxuu federaalku wuxuu dee u ansixiyey inuu noqdo maamul goboleedku uu leeyahay aqalka sare maamul goboleedkuna isagaa soo dooranaya qaabku u soo dooranayana ma ahayn qaab shacabku u codaynaya madaxweynaha soo gudbinayay madaxweynihiibaa awoodii oo dhan la siiyey isagaana soo gudbinayay marka hore anagu wax awooda runtii kumaanaan lahayn tan baanu ku leenahay awood buuxda cidina aanay soo magacaabeyneen murashaxiinta tartamaysa dhammaan bulshada xaqa u leh ee beeshaasa ay doonaysa inay ka qayb gashaan guddiga siid ama guddiga maamul goboleedka ee doorashada ayay u imanayaan soddon ha aadaan toban ha aadaan shan ha aadaan laba laba wax ka yarun baan la aqbalaynin dhanka arrimaha ururada bulshada ummadda soomaaliyeed iyadoo i maqlayso idinkuna markhaati ka tihiin waan soo dhaweynayaa guddiga muxuu ahaaye ururada bulshada xafiiskaygaan kusoo dhaweyna anigoo afka guddiga doorashooyinka qalbi furan ayaan idinku soo dhaweynaa wax kastood noola timaadaan ee wanaagsan ee doorashada ka hor imanayna waa idinkala shaqaynaynaa xubnaha runtii soo xulaya ergada maxaa wax dooranaysay ka mid yihiin labada xubnood ee ururada bulshada ka imanayaan ama haweenka ama muxuu ahay dhalinyarada marka iyagaaba doorashada qabanayaba ila tahay oo codkooda dhiibanaya oo dadka soo xulaya annagu sanaadiiqda anu haynaa ciday soo xulaan si ay u codayso ayaanu kala ilaalinaynaa codkoodana u eegaynaa anagu bulshada codkoodun baan u ilaalinaynaa dadka anagu kala dooran mayno bulshada horta taa qalbiga ha geliso annagu waxaana dhex baanu ka nahay dhammaan kuraasta cadaaladna waan ku wadayna haddii ilaaha idhaahdo adoo soo koobay waxaad tiri labaatanka bisha inaysaan dhaafin baa rajaynaynaa ma ma heshiis la gaaro iyo awood iyo dhaqaalihii o dhan baa maxaa suuro galay rajada wanaagsan intee la eg bishii sagaalaad bay ahayd markii jadwalka aan soo saarnay kowdii octoobar bay kasoo bilaamaysay ilaa labaatanka noofembar saasaanteedana waxaa muuqata inay dib uga dhacayso doorashadu laakiin waxaan ku dadaalaynaa hadday ka dhacdo inaanay dhaafin wax badan haddii ilaha idhaahdo
barsoor ugu dambeyntii rajadu intee la egta
horta marka hore waxaa dee ilaahi subxana watacaala wuxuu dhaha laa taqnaduu min raxmatillah laakiin marka aad si guud isugu duubtid aada siyaasadda soomaaliya oo aad fiirisid sida wax u socdaan anigu waxaan waxaan isu dhownahay xuseen sheekh aan isu dhownahay waxaan isugu dhownahay dhowr arrimood oo ay kamid tahay dabcan waxba waxba ma tarayso hoggaanka jira waktigiyaa ka dhamaaday waxba hadda waxba ma tarayaa yacni dadka la rabay inay dalkan doorashada ka qabtaan energy iyo political will uma hayaan yani waay waxay kamid tahay waay waay waxay u eg tahay macnaha doorashadan inay tahay doorasho wax wax lasoo dhigay oo lasoo dhiciyey oo nimankii haddana qabta la yiri oo haddana laysku cinaadayo oo in la qabta aan la rabin haddana aan dadka aan inay doorashada qabtaan aan rabin haddana aysan haddana ay ku qasban yihiin oo calaanjis iyo maxaan ku dhahaa mataqaana caajis iyo niyad xumo iyo yani waxaa maqan waxyaabaha daaya oo sheegay xuseen sheekh yani yiri spirit spirit wixii abuuri lahay oo hoobka abuuri lahay rajada abuur lahaa ayaa ayaa maqan sababto sababta waxay tahay waxaan waxaan shaqaynayn dadkii loogu talagalay inay hawshan ka shaqeeyaan baan ka shaqaynayn waxaan u jeedaa macnaha tusaale ahaan waa ognahayd waxaan ka wadnaa doorasho waa doorasho saddexaad laba kun iyo laba kun iyo labaiyo tobankii waddanka nin baa markaa madaxweyne ka ah asaa ka shaqaynayay inay doorashadu dhacday asaa ka shaqaynayay laba kun lix iyo tobankii toddobiyo tobankii waddanka nin baa madaxweyne ka ahaa ninkii madaxweynaha ka ahaa markaa asagaa ka shaqaynayay laakiin hadda waa ogtihiin xaalkiisu anigu hebelka ma shaqeeyo ma dhahayo laakiin adunkuba laakiin ra-iisul wasaarihi hogaaminayo madaxweyne wasaare baa ka shaqeynaya never mind oo awoodda baarlamaanka waaga waagaasba ra-iisul wasaarayaashu waa joogiyeen oo cabdiweligaas waa sheekh sheekh shariif waa la shaqaynaye cumar cabdirashiid xassheekh waa la shaqaynaye laakiin haddana leading roolka waxaa iska lahay xasan sheekh iyo sheekh shariif doorkiisa xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaana maqan taasaa waxay keenaysaa niyajabka taasaa waxay keenaysaa cabsida la qabo taasaa waxay keenaysaa inaysan wax ayna socan oo aan ku jirno mataqaanaa jabal caraf aad ba umahadsan tahay xuseen adaa soo koobaya ugu dambeyn rajo wanaagsan buu muujiyay ambasadoorku doorashadu wuxuu way dhacaysaa halka muxuu ku jira
rajada uu muujiyey dee dabcan annagu ma aragno shacabkuna ma arkaan inta aan ka dalbaynaa waxay tahay inta noo hartay wixii hore waa cafinaynaa labadii kursiyo hadda lagu falaaday dadka soomaalida waa cafinayaan laakiin laba boqol iyo toddobaatan iyo saddexda hartay yaan falaad la gelinin waa mahadsantahay sheeta ugu dambeyn
aniga waxaan oran lahaa horta afhayeenka rajada uu muujiyey haddaad dhaqankeeda lala imaan wax hagaagaya ma laha doorasho dalkan wanaagsan oo dadku kalsoonaan kar inay dhacaan annaga waa rabnaa cid kastana way sheegaysaa laakiin haddaa dhaqankeeda lala imaan ma dhicayso marka waxaa la qiimeynayane waa habdhaqankee habdhaqanka ha la muujiyo mid dadka ay ku qanci karaan oo tusi karo in doorasho dalkan oo wax ka soo bax la aqbali karo ka dhici karto
aad ba mahadsantihiin ammaantiin intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadkaynu ku eegeynay maxaanu ka barnay labaatan sano kadib hanaanka lagu soo dooranayo baarlamaanka soomaaliya hadda ka kooban aqalka sare ee midka hoose dhowaan doorashadiisu ay ka bilaabatay midka hoose muqdisho si weynna loo duray marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada soomaaliya barnaamijka waxaa nagala qayb galay afayeenka guddiga doorashada federaalk soomaaliya ambasador axmed aadan dagaal safiino oo barnaamijka martina ugu ah sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha bulshada reerka soomaaliyeed cusmaan muxudiin shaato oo maalmihii lasoo dhaafa si weyn ishi ugu hay arrinta doorashada xuseen macalin maxamuud amni ka faalooda una soo jooga doorashadii embagaati laga soo bilaabo ilaa ay haddana ku sugan arrimaha doorashada si dhow uga shaqeynaya gaar ahaan doorashadii ka dhacday jabuuti labadii doorasho muqdisho ka dhacday tiin bagaati uu ka mid ahaa dadka halkaasi joogay iyo barofsar xasan sheekh cali nuur oo ka faalood siyaasadda soomaaliya intaynu kulmi doona barnaamijka lamida nabadgelyo